xisbiga wadani shirkan jaraa'id uu qabanayo waxaanu doonaynaa inaanu laba qodob ka hadalno qodob ah arrimaha dibadda shirka turkiga ee loo baxayo inaanu maanta ka hadalno waxa kale oonan u ka hadli doono waxa kale oo uu haddii alla yidhi xasan xuseen uu isna ka hadli doonaa arrimaha gudaha duruufaha taagan iyo qalanka ka jira haddaan u baxo tidii arrimaha dibadda waxaynu wada ogsoonnahay in wasiirka khaarijiga ee somalilan uu habeen hore iclaamiyey xalaytu iclaamiyey in somalilan shir ka qayb gelayso shir turkiga ah shirkaa waynu naqaanaa shirarkaa turkiga loo tago middaa iminka la tegtegayo waanaynu ka dheregsannahay kii ugu dambeeyey waynu ognahay doodii dheerayd waddani mar walba wuxuu ka hadlaa isagoo ummadda matila xaqa ay ummaddu leedahay shirarka magaceeda lagaga qayb gelayo gaar ahaan shirarka aayaheeda iyo masiirkeeda lagaga hadlayo in ay dadku xaq u leeyihiin inay ogaadaan shirkaa dowladdoodu ajandaha ay la tegayso dalkan waa dal dimuqraadiya dal dictaatoriyad iyo qof jeebka ku qaadan kara ma aha masiirkiisa wax kale lama weydiinayo dowladda waana la doortay waanay tegi kartaa waanay ka qayb geli kartaa shirar laakiin waxa la weydiinayaa oo xaq loogu leeyahay shirkaasu inuu wada tashi qaran oo gudaha ah oo la wada og yahay in ajandihiisu uu ka soo baxo waxaa la filayey oo hore looga hadlay oo in badan laga hadlay oo maanta taagan caburin dadka reer somalilan ay dareemayaan inaan dowladdoodii ay doorteen iyo madaxdeedu inaanay u calool furnayn una bannaanayn una sheegayn waxyaabaha ay ka hadlayaan waxaan u malaynaya wax ka qarsood noqon kara somaliland iyo soomaaliya waxa ka dhaxayn karaa way iska cadyihiin dustoorka somalilandna way ku qoran tahay dustoorada kalena way ku qoran tahay wax qarsoodioo la sheegi karo oo maanta lala dhuuman karo ama hoos lagu samayn karaa ma jiraan waxaa markaa koowa waxay ahayd xataa haddii lala tegayo ajende meesha ajendaha in miis dushii marka hore lagu soo gorfeeyo somalilan oo xisbiyadeeda qaranka loo yeedho oo golayaasheeda loo yeedho oo salaadiinteeda loo yeedho oo bulshadeeda rayidkaa loo yeedho oo gudaha lagu sii goostoo dariiq la ogyahay oo jeexan oo kan iyo kaka dambeeya kaka dambeeyaba la ogyahay meeshuu ku dhammaanaya iyo dabayaaqada waxa la doonayo waxa somalilan dadka la doonayaan ayay ahayd in lala tago maanta waxaynu ognahay in aynaan ajendaha shirka lala tegaya aynaan ogeyn mar la weydiiyo jaraa'idku weydiiyeen waxa la miiskaan ku sheegaynaa war miiska maxaad ugu sheegaysaa waxyibaa ku soo degaa wasiirka ajendaha keligii shirgeynaya miyaanu ajendaha anaan anagu lahayn yaa laga qarinaya mn dadkii lahayd iyo xisbiyadii lahaa iyo kuwii loo doortay loo igmaday ee u matilayay ee ku dul ilaalinayay miyaan ahayn waddani iyo ucid iyo kuwa la mid ah yaa laga qarinayaa haddii laga qariyo xisbiyada oo ajendaha aan loo sheegin haddii aan la kaxayn oo lagala qayb gelayn maxaa marka hore looga sii tashan waayo markaa waxaanu leenahay war wararka madaxweynaha soomaaliya shirki khudbadiisii ugu dambeysay wuxuu ku sheegay in mid toose iyo mid gaaraba ay wada wada ka wada hadleen reer somalilan waxaanu leenahay dadka reer somalilan waxay xaq u leeyihiin in dowladdoodu hadday shirar soo gasho inaan waxba laga qarin in loo sheego wadahadalku wax sira oo maalinkan maanta uu u baahan yahay wadahadal masiirihi ma jiro miyay jiraan baanu leenahay ha loo sheego dadka hadday jiraan haddaanay jirinna kor ha loo dhawaaqo ha la sheego ajendaa lala tegayana miiska ha lasoo saaro kaas waa qodob qodobka aanu kalaanu soo qaadayna waxa way shararkii hore ee la soo galay ee la wada saxeexday ee dadku u ogolaadeen dowladdeedu shirka ay soo gashay inay ku taageeraan iyadoo cid walba kala qayb gelaysay oo markii xisbiyada qarankuna la socdeen wixii lagu soo heshiiyey waa laga baxay oo kii dayuuradaha ka mid ah maxaa loogu sharaxayaa dadka maxaa arrintaas halkay ku dambaysay maxaa loogu sheegi waayey dadka waxay dowladda somaliland ka taagan tahay arrintaas socon weyday waxaanu leenahay markaa war arrintan wadahadalka xisbiga waddani wuu ogol yahay mabda-iyan wuu ogol yahay in soomaaliya lala hadlo mabda-iyan wuu ogol yahay in masiirka iyo madax banaanida somalilan dstoor bay leedahay meel bay ku qoran tahay cid gorgortan ka geli kartaa ma jirto iyagunbay u taallaa xeerdejinteeda iyo xisbiyadeeda iyo dadkeeda oo isu dhan bay u taallaa wax laga yeelayo laakiin in lala soo hadlo oo lala soo xaajoodo cidda dani inaga dhaxayso oo dano badan oo gaaray inaga dhaxayn karaan wuu ogol yahay xisbiga waddani ma ogola ajende qarsoon iyo dawlad ama wasiir keligeed dayuurad raacda oo miis tagta oo waxaan laga sii wada tashan laysla ogolayn la tagta ma ogola waxaanu leenahay waxa aanaan ogeyn waxa ka soo baxa waxay u taallaa dawladda keligeed la dhuumanaysa ayay u taallaa lama qabno ayaanu leenahay haddiina laga qariyey xaqna looma lahaynna laga qariyo hore waanu uga wada hadalay dawladda axmed maxamuud siilaanyo shir baanu wada galay kii ugu dambeeyey waxa laga cudur daartay oo naloo sheegay inaan wax dambe oo qarsoodiya lala tegi doon inay xisbiyada qaranku xaq u leeyihiin ajendaha lagala tashado oo miiska loo soo saaro maanta lama samayn sida muuqato berraa la tegaya maxaa waxa muuqato markaa oo aanu leenahay war arrintaa kama raalli ihiin mana ogolin sidaasaanan ku dhammaynayna aanu leenahay idinka idin taalla wasalaamu calaykum